siciid cabdulaahi deni oo ka qaybgalayay furitaanka bangiga dhexe ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in puntland ay go'aansatay dejinta qorshe ay ku samaysanayso lacagta cusub ee u gaarka ah oo uu tilmaamay inay mustaqbalka la jaan qaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee dalka wuxuu ku dooday in tallaabadan lagu xoojinayo dhaqaalaha puntland maadaama siduu yidhi aan wax rajo ah laga qabin in la helo shilin soomaaliya cusub
waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu ma ah soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadaanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta lagu jiro haddii ilaah idan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay oo hadhow la jaan qaadi doontaa nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad soomaaliyeed oo is-ogoloo nidaam waaxida yeeshaan marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo shaqadii aawadeenna la dedejiyo ku dhawaaqista deni ee samaynta lacagta cusub ayaa imaanaysa iyadoo khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada boosaaso oo la hadlay v o e da ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii madaxweyne siciid deni uu ku sheegay in puntland ay yeelanayso lacag u gaar ah inta uusan dhammaanin sannadka laba kun shan iyo labaatanka qaarkood ayaa ku dooday in samaynta lacagaha ay ka mid yihiin waxyaabaha u yaala dowladda dhexe ee aysan ahayn wax fudud in la hirgeliyo halka qaar kalena ay si weyn u taageereen sida ay v o e da u sheegeen magacaygu waa quyaan cabdimaan rugshaale artan jooga magaalada boosaaso runtii arrinkaas arrin hirgalaayala maahan arrin dee waxa weye sidii loogu talagalay ama dhabbihii loo qaadi lahaana hadda lahayana maahan waxaan filayaa dee waxa weye de arrimahaas hadday noqoto lacago iyo awooddaas waxaa leh dowlad dhexe oo waddanka ka talisaa jidha oo waxa weye iyadaa ku shaqa leh howlahaas iyaduu soo maraya marka waxaan filayaa de inaysan wakhtigan la joogo inaysan waxa weye maaragtay hirgeli karin sababtoo hadde haddii shilin soomaaliya shaqaynayo tii horaa si fudud noo dhaaftay la ogaayo haddii si fudud wax loo samaysanayo cid walba u samaysan lahayd tii horaa la xifdin lahaa oo waxa weye maaragtay la adkaysan lahaa howlaheeda
magacaygu waa suldaan sayid cali ibraahim xasan waxaan joogaa magaalada boosaaso haddii aan aragtidayda ka dhiibto hadalkii uu jeediyey madaxweynaha dowladda puntland doctor siciid cabdulaahi deni oo ahaa puntland inay ka fikirayso inay samaysato lacag iyadu ay leedahay waa soo dhoweynayaa weliba madaxweynuhu wuxuu yidhi laba kun shan iyo labaatanka intayan dhammaanba lacagtaas howlaheeda lasoo gebagabaynayaa waa war fiican oo aada loogu riyaaqay weeye waxaa laga rabay shaqadaas iyo hawshaas inay qabato dowladda federaalka ah maadaama dowladnimadii iyo federalismkii hawshiisa aan heshiis lagu ahayn puntland in ay shacabkeeda u samayso lacag kaasha haddii ilaahay ku rooyahay ay ku dhiirato waa soo dhoweynayaa boqol kiiba boqol baan usoo dhoweynaya magacaygu waa tolmoon dowladda puntland waxay bilowday daraasaad sameyn lacag u gaar ah puntland sida wadamada adduunka qaar ay u leeyihiin lacaga u gaar ah waxaan rajeynayaa dowladda puntland lacagtaas inay u sameyso shacabka oo uga bixi doonaan baahiyo badan ee maanta ku xeeran mustaqbalkana lacagtaas ay la jaan qaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee ka jira adduunka ama wadanka yaga marka waxaan u rajeynayaa dowladda puntland inay lacagtaas ay sameyn doonto kuna guuleysan doonto insha allah waana farxad gaar ah oo usoo hoyatay dhammaan shacabweynaha reer puntland inay yeeshaan lacag ayaga khaas u ah u gaar u ah oo deshini soomaaligoodii ah
arrimaha baasaboorka iyo lacag samaynta iyo arrimaha dibaduba waa shaqo gaar u ah dowladda dhexe laakiin haddii dooda anba halkaa kusoo xirno madaxweyne siciid waktiga iyo dhaqaalaha uu ku bixinayo lacag cusub in la sameeyo anigu waxaan soo jeedin lahaa in lacagtii horeeto ee meesha ka baxday oo dhalishadan ay runtii dowladdu leedahay dadaalka iyo dhaqaalaha tan lagu bixinayo lagu bixiyo sidii loo soo celin lahaa lacagtii shilinka soomaaliga ahayd oo madaxweynuhu dhaliisheeda koowaad iyo labaadba isagu uu leeyahay in lacagtii uu ugu yimi puntland oo shaqaynaysay iyo meesha ka baxdo runtii in lacag cusub la sameeyo runtii waa hawl aan sahlanan oo u baahan dhaqaale wakti iyo taxadar dheeraada arrin suurto gelin karta waaye in deegaankan haddaba dhaqaalihiisu uu burburka xoogan ka muuqdo uu runtii uu burburo oo dhaqaale ahaan oo crisis dhaqaale uu runtii uu galo sixir barar inuu sababo iyo puntland oo haddaba la daaladhaca dhaqaale dartiis marka runtii waa nasiib daro in madaxweynaha iyo tiimkiisa maaliyaddu ay waktigan iyo bangigu ay ka fikirayaan in lacag cusub sameeyaan lacagta shilin soomaaliga oo kunka guduudan uu ugu weyn yahay ayaa aada u duugowday sannadihii u dambeeyey iyadoo aysan jirin wax dib u habeyn ah oo lagu sameeyey ama lacago cusub oo la daabacay oo dalka ka shaqaynaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii milatariga sannadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii